Weliba sii xoogaysiga ayaa dhibaatada u sii jeysatay oo fatahaada Webiga Shabeelle oo dhex mara magaalada Beledweyne weliba inta badan aalo ku barakacay ee xaafado magaaladaas aya sidoo kalena weliba hirmana goobo waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga, nadaaradaha dadka iyo baabuurta. Saameynta fatahaada webiga ayaa sababay khasaare dhimasho, dad go'aan dhaafa waa toban qof, iyadoo weli jiraan dad xaafado qaar go'doonka galeen welina biyo webiga oo sii kororaya. Guddoomiyaha degmada Nadraad Tabax Macalin oo xilliga la hadlaysay warbaahinta ayaa faahfaahin ku bixiyay saameynta fatahaada webiga u sii jeysatay magaalada iyadoo ay ka baaqday hay'ado samafalka iyo hay'adaha caafimaadka inay gurmadaan dadka dhibaatadaas hadartiya.
Beledweyne waxay ku jirtay xaaladii ugu adkeyd qaaradii santarka ku yeelay wixii looga tagayna rajo ma laha gurihii naftigoodana rajo ma laha magaalada Beledweyne gebi ahaanba waxaa la wareegay biyo sida aad ka warqabta ama aad marqaati ka tahay isleeyahay haba yaraatee meel bannaan afarta xaafadood oo magaalada beledweyne ma jiraan biyahaasoo ka soo bilowday roobabkii da'ayey etoobiya biyihii ka yimid ilaa iyo feerfeer soomaaliya ilaa beledweyne oo xadka soomaaliya ah ilaa iyo beledweyne ilaa buurburta ilaa jallaqsi ama soomaaliya oo dhanba biyaha biyo qaatay tobankii qof ilaa iyo koob iyo tobankii qof oo geeridooda markii hore la sheegay oo ay biyihii maaragtay hore ay dileen wixii ka dambeeyey aadaa looga taxadiray dadkii xoogaa waa waa iscishteen qof walba meeshay ku nooleeday hakad ku gashay ama joogtay laakiin waxaa jiro dad aad u tabaryar ku go'doonsan xaafadaha dhexdooda soo bixi karin oo aan maanta haddii xataa hala baxay la yidhaahdo bixi karin afarta xaafadoodna waa isku mid oo meel meel dhaanto ma jiraan ilaa iyo hadda wax maaragtay magaaladan gargaar la soo gaarayn waxaan isleeyahay sodoma oo adigu laba diyaaradood diyaaraddii saddexaad maantii degtay labadaas diyaaradood oo maaragtay timirta maahne wax kaloo soo gaara ma jiraan buldawey waxaa laga sheegay saddex ciyaal ah inay ku dhinteen una dhinteen gaajo daraaddeed sababtoo ah aabbihii u xamaaliga ahaa hadduu aadi lahaa magaalada usoo xamaali lahayd magaaladii ma jirto waana bilow biyihiina wili hadda wax naq ah oo weyn oo la sheegi karaa waxay ahayn xooggooda ku nool sifo kasta oo ay ku shaqaysan kareen oo ay carruurtooda ku caawin jireen ay ku shaqaysan jireen buundaweyn xaafadeeda aadaa looga dayranaya xaqiiqatan mana u soo gudbi karaan xitaa magaalada oo santarka magaalada ah sababtoo ah magaalada dhexdeeda waxay maraysaa in lagu dabaasho dadku waxay leeyihiin tirikoob aan samaynaynaa gurigaan fiirinaynaa laakiin tirikoob dadku waa simaya wax tirikoob layiraa ma jiraan waxaan leeyahay eedaha gargaarka oo caawin jira magaaladan beledweyne ama degan waxaan leeyahay ha maaragtay aad ha u dadaalaan guryaha lagu jira ha tagaano iyo dadka hay-adaha maaragtay hay-adaha internationalka khaasatan waxaan leeyahay beledweyne waxay ku jirta xaaladii ugu adkeed xaaladii ugu adkeed soo noqodka markaan fiiriyana waxaan qabaa saddex biloodoo soo socota xataa magaalada haddii biyuhu ka baxaan in la soo geli sababto waxaa ka dhalan karo cudurro halis ah uu shuban biyoodku ka mid yahay kanicadu ka mid tahay iyo cudurro kaloo elerjigu ka mid yahay waxyaaba badanaa ka dhalan karo horta dhakhaatiirta magaaladan beledweyne ama soomaaliyeed waxaan ka codsanaya si voluntaria inay u yimaadeen waddankan ugana shaqeeyaan ugana hortagaan cudurrada sababtoo waxay soo barteen qofkuna wuxuu dareemi karaa inuu dareemo ama ka naxo cudurka halista oo beledweyne ka